khudbad muuqaala oo uu jeediyey habeenka sanadka cusub ee xalay ayaa madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski waxa uu cambaareeyey gantaalada ruushka ay ku weerarayaan waddankiisa gaar ahaana kuwa ay la beegsanayaan kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi warbixin ay arrintan v o e da ka qortay waxaa noo soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan caashucuud maanta weerarkan gantaalada ah ee ruushku ma aha dhammaadka sanadka si kasta oo ay argagixisada u rabto waa natiijada masiirka ruushka ayuu yidhi madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski isagoo ka falcelinaya weerarka cirka ee dalka ruushka uu ku qaaday hawada ukraine sabtidii ayuu zelenski waxa uu yidhi dowladda argagixisada lama cafin doono kuwa amarka ku bixiya duqaymaha noocaasa iyo kuwa fuliyaba ma heli doonaan cafis qaraxyadii dhacay afar iyo labaatankii februari ayaa naga yaabiyey ayuu yidhi madaxweynaha ukraine oo ka hadlayey maalintii ugu horreysay ee duulaanka ruushka ee dalka ukraine waxaana loo sheegay in aynaan haysan wax kale oo aan ahayn inaan isdhiibno waxaan leenahay ma hayno doorasho kale oo aan ahayn inaan guulaysanno ayuu yidhi waxba nagama lumin zelenski ayaa hadalkaasi yidhi waana laga qaaday ma aanaan luminin dhulkeenna waxaa qabsaday dad soo duulay dunidu ma lumin nabadda ruushku waa uu burburiyey qiyaastii soddon daqiiqo markii uu socday sanadka cusub ayaa qaraxyo kale waxay ka dhaceen kiyef iyada oo ruushku uu mar kale gantaallo ku garaacay caasimadda duqa magaalada kiyef ayaa ku sheegay telegram in laba xaafadood oo magaalada ka tirsan la duqeeyey balse ma jiro wax wara oo ku saabsan khasaaraha intuu leegyahay goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in daryanka duulaanka cirka ay mar kale ka dhawaaqayaan guud ahaan dalka kayef iyo mas-uuliyiinta gobolka ayaa telegram ku sheegay in difaaca hawada uu shaqaynayo subaxnimadii sabtida ayaa gantaalada ruushka waxay garaaceen ukraine hal qof ayaa ku dhintay ugu yaraan soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen dalka oo dhan siddeed qarax oo waaweyn ayaa ruxay caasimadda kayef iyo goobo kale kadib waxa uu la hadlay dadka ruushka hogaamiyahagu waxa uu rabaa in uu muujiyo inuu ciidanku ka dambeeyo oo uu isaguna ka horreeyo laakiin wuu isqarinayaa uun wuxuu ku dhuntaa ciidamada gadaashood gantaalada gadaashood gidaarada hoygiisa iyo daarihiisa ayuu yidhi madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski gadaashiinna ayuu ku dhuntaa oo wuu gubayaa dalkiinna iyo mustaqbalkiinna qofna kuma cafin doono argagixisada ma jiro qof adduunka ka mid ah oo kugu cafin doona arrintan ukraine weligeed ma cafin doonto ayuu intaasi raaciyey horraantii sabtidii ayaa fariin muuqaal ah oo isaga u gaara oo laga sii daayey telefishinka qaranka ruushka ayuu madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxa uu ku sheegay in ruushka uu ka dagaalama ukraine si ay u difaacaan sida hadalka loo dhigay dalkooda hooyo iyo inay u hesho madax bannaani dhab ah dadkeeda waxa uu ku eedeeyey reer galbeedka in ay ka been sheegeen ruushka islamarkaana ay ka caraysiiyeen xukuumadda moscow in ay ka bilowdo waxa uu ugu yeeray howlgal militari oo gaar ah oo ka socda dalka ukraine warbixintaasi waxaa qortay v o a cashe ibraahim aadan cashuud ayaa noo soo jeeday